munaasabad lagu daahfurayo sharciga habraaca daweynta soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ay soo abaabushay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay howlwadeenada ururada iyo hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka waxaana si weyn loogu lafaguray baahida loo qabo in la hirgeliyo sharcigan si meesha looga saaro waxyeelada dadka bukaanka ay ku qabaan dawooyinka aan tayadoodu wanaagsaneyn ee buux dhaafiyey qaybo ka mida suuqyada dawooyinka lagu iibiyo agaasimaha daweynta iyo qalabeynta wasaaradda caafimaadka doctor cabdirasaaq yuusuf axmed ayaa sheegay in dhibaato weyni ay ka taagan tahay qaabka loo dabiibo bukaanada qaba cudurada kala duwan waxaana uu carabka ku dhuftay in si arinta looga siraad karo loo baahan yahay in la dhaqangeliyo sharciga habraaca daweynta wax weyn ayaa cilad weynaa ka jirta habka dadkeena lagu daaweeyo oo waxay iska ahayd mid la dhaho maxaa la dhahaaye terminology waxaan wax kasta waa aqaanaa qofka halkaas kasoo socdo la dhaho waa in wax un laiskaga qoro maanta waxaan haddii aan aan habraacaan daah furno inoo suurtagalaysa inay sin uniform ah cudurada loo daaweeyo oo aan raacno habraac soomaali leedahay oo qaranku leeyahay oo daawada qaranka ah dadka qaba xanuunada kala duwan ayaa inta badan la kulma xadgudubyo loo geysto kadib markii dad aan ehel u ahayn howlaha caafimaadku ay u qoraan dawooyin saameyn xun ku reeba caafimaadkooda sida uu tilmaamayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdulaahi xaashi cabdi anaa waxayna kalsooni kuma qabo buuggan baa maanta la dubloogaray waxay ku salaysan tahay cudurada ugu badan oo dadka soomaaliya ama xaaladaha soomaaliya caafimaad ku saabsan boqolkiiba siddeetan lasoo arkay oo la taaban karo oo lasoo lasoo tiriyey yuu ku salaysan yahay baahidooda taas ayadaa habay tahay marka in la raaco waa wax waxay soo abjaraysaa xaal maalbracticeka tirada badan oo ka jira ama farmashiilaya ahaato soomaaliya waxaa ka jira maalbractic baahsan xadgudub qofka xuquuqda qofka bukaanka lagu xadgudbaayo waxaa ka jira qofka caafimaadkiisa lagu xadgudbaayo weliba lacag qofka looga qaadayo wasiirka caafimaadka dowladda soomaaliya fawsiye abiikar nuur oo gebagabadii goobta ka hadashay ayaa walaac ka muujisay halista shacabka soomaaliyeed ay ku hayaan dawooyinka taya ahaan aan la hubin waxtarkooda iyadoo dhinac kalena xustay in dowladdu danaynayso hagaajinta nidaamka caafimaadka dalka waa hab lagu koontarooli kara daawada wadanka soo gasho daawada la isticmaalayo kala duwan dowladda mar walba waa danaynaysaa aad ayayna ugu walwalaysaa inay tayayso nidaamka caafimaadka wasaaradda waxaa ka go-an inay dabagal ku samayso waxaan ognahay farmashiyayaasha qaarkood mararka qaarkood dadaan cilmi u lahayn inay gadaan daawaday rabaanna ku siiyaan waxaan ka hadlaynay liis essential drug iyo liiska iyo guidelines waxaa jira daawooyinka qaarkood oo wadanka la keeno wax ku jiraba ma naqaano anaga qaarkood waa substandard waa sababaha keenaya in t b-da ay multidrug resistant samaysay marka keliya hawsha ma aha inaan dhaqan gelino kan aan ku ogaano waa laakiin inaan kontaroolno daawada farmashayaasha lagu gadaayo qualitygooda sharciga habraaca daweynta ayaa horey waxaa u meelmariyey golaha xukuumadda soomaaliya waxaana jirta inaanay weli dhaqan gelin ku shaqayntiisa tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa soo badanayay dadka ka ganacsada noocyada kala duwan ee daawooyinka aan la hubin tayada xaddigooda iyadoo sidoo kalena ay jiraan dawooyin dhacay oo ku baahsan suuqyada islamarkaana khatar geliyey caafimaadka bukaano badan waxaana aqoon-yahanada caafimaadku ay sheegayaan in muddadii soomaaliya ay ku jirtay fawdada iyo kala dambeyn la-aanta ay dadka rasaastu dishay ka badan yihiin kuwa ku sumoobay dawooyin dhacay oo qaab sharci darro ah looga iibiyey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho